gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane xasan maxamed jimcaale ayaa dhagax dhigay dhismaha wadada laamiga kaysanay ee degmada kaaraan taasi oo qeyb ka ah qorshaha horumarinta kaabayaasha ee magaalada muqdisho munaasabadda dhagaxdhiga dhismaha wadada laamiga ah ee kaysanay ee degmada kaaraan waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha degmada kaaraan faarax cadaani maxamed odayaasha dhaqanka siyaasiyiin ganacsato iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada kaaraan gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane xasan maxamed jimcaale ayaa waxa uu sheegay in magaalada muqdisho ay ka socdaan horumar ballaaran islamarkaana maalmaha soo socdo dhagax dhigi doono waddooyin kale gudoomiyaha degmada kaaraan faarax cadaani maxamed ayaa bulshada degmada kaaraan ugu baaqay inay ilaashadaan waddadan maamulka gobolka banaadir ayaa wado mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo dhammaan degmooyinka gobolka banaadir